Rabiile da'diisu waxay ahayd afartan iyo sideed wuxuu deganaa magaalo la yidhaahdo odensa wuxuuna ku geeriyooday magaalada caasimadda ee copenhagen waa gartay marka muxuu ka soo doonay copenhagen ayaa la leeyahay copenhagen dee walaalihiisaa degan gabdho walaalihiisayaa degan uu imaan jiray halkaas badanaa imaan jiray yacni dhibaatana kuma qaa dee intuu waddanka ku noolaaba uu imaan jiray weligiisba mar walba waa gartay marka ma la og yahay cidda ka dambeysa dilkiisa maya ilaa hadda lama annaga ma ogi laakiin booliiska say xaqiijiyeen waxay sheegeen in ay laba nin arrintaas kiiskaas usoo xireen oo yacni maadaama ninkan mindi la geliyey annagana sida aan naqaano dadkan cadaanka mindi ma isticmaalaan soomaalida isticmaasha sida aniga aan ku tuhmaya in ay soomaali yihiin waa gartay marka laba qofaa hadda loo hayaa dilkiisa oo boolisku ay sheegeen inay qabteen inay hayaan ha ay noo sheegeen waa gartay wax aada is leedahay sabab ayay u noqon kartaa dilkiisa oo maskaxdaada ka guuxaya miyaa jira maya walaal ma jiraan wax aan ku tuhmaye ama dad aan ku tuhmaye oo aan leeyahay dadkaasa waxaas ka dambeeye ma jiraan waa gartay magaalada copenhagen bishii december ilaa iyo horaantii sanadkanba dilal fara badan oo mindiye ayaa ka dhacaya marka gaar ahaan markaad eegto dhinaca soomaalida maxaa u sababa ayay kula tahay weerarada dhinaca mindiyaha ah wallaahi niyahow yacni way jirtaa in mindiyaha laisku hada because soomaalida dad badan oo waxaa jira waa lais afdhaafayaa waxbaa laisku qabsanayaa qof baa laga xoog badinayaa qofka kale mindi buu adeegsanayaa arrimahaas un way jireen laakiin qofka yacni wax kale oo yacni dheeri oo yacni oo laisku haystay ma jirin is afdhaafkaas iyo waxaas ma ogiya waaya hadda marka xaggee lagu hayaa maydkiisa marxuumka allahu naxariistee marxuumka hadda meydkiisa wuxuu yaalaa kiisan hosbitaal la dhaho isbitaalka weyn ee copenhagen uu yaalaa marka berri wixii ka dambeeya insha allah la fasixi doonaa oo annagana aan arki doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waayahay allah u naxariisto aamiin ilaahay ha u naxariisto waa mahadsantahay